أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay weli hordhacii lakhastuhaa bicawni rabbi اlqaadiri binujati اlashbaahi wاnadaa'iri musannafi اlxabri الsuyuuطi اlأjali jazaahu khayra rabuna caza wajal ishaaraة min shaykhina الshihaabi cali اljinaabi murshidi الطulaabi can safiya axmed ibnu naashiri xaawi اlmacaali wاljamaali اlbaahiri جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء وعلي لخصتها يعني منظومة هي قواعد أن نذميي وحن كسو قابيي وأن كسو صوعي بعون ربي ربي كالمديسة ويقول كالمية سببتها لها القادري ee qaadirka ayaa awoodana wax kasta karayay kaalmadiisa sababteeda ayaa waxaan kaga soo saaray oon kaga soo gaabiyey min lujati alashbaahi waannadaa'iri kitaabka alashbaah waannadaa'ir la yidhaahdo lujadiisii iyo mawjadiisii iyo baddiisii musannafi alxabr caalimkii weynaa kitaabkii uu sanifay ahaa asiyuuti ee asyuud loo nisbeeyey alajali ee weynaa jazaahu khayran khayr ha ku abaaliya rabbuna rabbigiyo caza wajal qaalib ahayoo sarreeye khayr ha ku abaaliye waxau sheekhu leeyahay qawaaciddan aan nadmiyey ee an alfaraa'id albahiya aan ku magacaabay lakhastuhaa waxaan ka soo ururiyey oo aan ka soo gaabiyey talkhiis alikhtisaar weeye waa nooca anwaacda wax loo alifo ka mid a bicawni rabbii rabbigay kaalmadiisa sababteeda oo rabbi ayaa igu kaalmaya bimacnaa maan awoodeena allihii alqaadiri ee karayay wuxuu doono rabbigaa kaalmadiisa iyo icaanadiisa ayaa darteed iyo sababteed waxaan kaga soo ururiyey oon kaga soo talkhiisiyey min lujati alashbaahi waannadaa'iri kitaabka alashbaah waannadaa'ir la yidhaahdo lujadiisii lujadu asalkeeda waxaa la yidhaahdaa meesha gunta dheer ee fog ee biyaha badda ah ayaa la yidhaahdaa macnaha baddiisii ama mawjaddii kitaabkaas ayaan ka soo talkhiisiyey oo aan ka soo saaray masaa'ishii iyo wixii faraha badnaa ee uu ka hadlayey ayaa wuxuu markaa ka dhigayaa sheekhu yacni bad oo kale haddaba alashbaah waannadaa'ir yacni rag badan baa kitaab magacaas le leh ibnu wakiil ninka la yidhaha ee shaaficiyada ka mida ugu horreeyey taajudiin asubki ayaa isaguna kitaab laba mujallada oo matbuuca hadda oo aan haye ayuu leeyahay ibnu nujaym ninka la yidhaahdo ee xanafiga ayaa isaguna hal mujallad oo alashbaah wanadaa'ir la yidhaha ayuu leeyahay oo isagana matbuucahoo aan hayo siyuuti ayaa isaguna mid leh oo alashbaah wanadaa'ir la yidhaahayo iminka la taxqiijiyo isaguna hal mujallad oo buuran oo ahoon hayo markaasi aanay alashbaah wanadaa'irkaasi isugu qaldamin ayuu sii saaro wuxu uhi alashbaah wanadaa'irka aan weliba lujadiisa iyo mawjadiisa ka soo saaray waa musannafi alxabr caalimkii kitaabkii uu alifay asiyuuti ee siyuuti loodhan jeeda alajalli ee weynaa caalimkaa weyn ee siyuuti la yidhaahdo waa alashbaah wanadaa'irkii isagu alifay ayaan ka soo saaray oo aan ka soo ikhtisaariyey buu leeyahy siyuuti waa nisba sayuut ama asyuut waa magaalo ku taalla saciid misr ayaa loo nisbeeyey oo asyuud la yidhah ama sayuud la yidhaahdo asyuuti iyo sayuuti labadaba waa la yidhahdaa haddii aynu in yar tarjamadiisa sheekha aynu waxoogay ka tilmaanno runtii nin weyn oo caalimo weeye oo kutub iyo funuun aad iyo laxaad u fara badan leh magaciisa waxaa la yidhaha alimaamu alxaafid abulfadl jalaaluddiin cabdiraxmaan ibn abi bakr ibn moxamed ibn saabiqadiin alkhudayri alasyuuti ayaa magaciisa la yidhaahdaa waxau dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd siddeed boqol sagaal iyo afartan magaalada asyuud la yidhaha saciid misra ku taalla ayuu ku dhashay weliba markay wax sheegayaan waxay dhahdaan guri cilmi ayuu ku dhashiye adab oo aabbihii wuxuu ahaa nin faqiihoo fuqahaa u shaaficiya ka mida weliba asyuud iyo masarna mufti buu ka noqday asyuudna qaadi buu ka noqday awowgii isaga lafdiisu nin sheekoo caalimo buu ahaa waxaabay yidhaahdaan yacni isagoo kutub islaanta loo dirtay oo kutubtii kala baadhaysa oo kala wadwadda ayuu dabeetana kuba dhashay baa la dhaha ibnulkutub baabay xataa mararka qaarkood ay yidhahdaan laqabkiisa marka aabbihii isaga oo shan jir ah ayuu dhintay waxa markaa wasi uga dhigay oo u dardaarmay inuu mas-uul ka noqdo alkamaal ibnu hamaam alxanafi fatxulqadiir kitaabka la yidhaahdo ninka ilaa xanafiga ee calimka weyn ayaa soo koriyey hami weyn ayuu ku dhashay uu lahaa waxaa la yidhaahdaa biyaha zamzamka ayuu cabbay nabiguna sala allahu alay slm wuxu uhi maau zamzaman limaa shuriba lah biyaha zamzamka waxa loo cabo ayaa lagu helaa markaa wuxuu niyadda geliyey baa layihi markuu cabbayey inuu xadiidka ka gaadhay ibnu xajar alcasqalaani derajaduu ka gaadhay fiqigana inuu ka gaadho siraajuddiin albulqiini oo sheekhu ahaa halkuu ka gaadhay inuu ka gaadho waana xaajadiisa waa ku guulayso aad iyo laxaad buu furuunta dhammaantood ugu horo maray xataa alxaafid ibnu xajar alcasqalaani baa la yidhaha isaga lafdiisu biyaha zamsam intuu cabay baa isaga lafdiisu wuxuu niyeeyey alxaafid adahabi halkuu xadiidka joogo inuu gaadho ayuu isaga lafdiu niyada geliyo ilaahay uu gaadhsiiyey markaa nin xaafida iyo waxqabad awood badan u leh ayuu ahaa iyo dihni aad iyo laxaad u sarreeya qur-aanka isagoo sideed jira ayuu ku dhammeeyey dabeetana kitaabkiina cumdatulaxkaamka la ydhaha xadiida ibnu daqiiq alciid buu xafiday minhaajka nawowi buu xafiday uu korka ka qabtay minhaajulusuul kitaabka la dhaha baydaawi leeyahay ee isna usuul fiqigaa buu xafiday alfiyata bnu malik ayuu xafiday shuyuukh fara badan ayaa uu la kulmay oo mid wuxuu ijaaseeyey iyo midba fanni uu ka qaatayba uu gaadhsiiyo ilaa boqol iyo konton oo uu xataa mu'alaf dhan ama laba saddex kitaab uu ka alifay xagga cilmiga iyo aqoonta aad iyo laxaad ayuu ugu horumaray nin mutafanina ayuu ahaa waxau yidhahdaa ilaahay wuxuu igu arsaaqay toddoba cilmi inaan aad iyo laxaad ugu tabaxuroon ugu hormaro xusnulmuxaadara kitaab la yidhaahdo ayuu leeyahay oo nafdiisa aad ugaga warramay oo welibana uu tilmaamayay inaanu ninkii ugu horreeyey iska warrama aanu ahayne rag fara badan oo hore oo iska warramay ay jireen faanna aanay ka ahayna inay ka ahaydun nicmada ilaahay siiyey inuu ilaahay markaa ugu mahadnaqayey wuxuu uhi tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqiga iyo naxwaha iyo saddexdaa balaaqada ee macaaniga iyo bayaanka iyo badiica waan ku horumaray oo carabtii bulaqada ahayd oo kale ayaan kula mid noqdee sida cajamka ama ahlu falsafo ah yacni maan noqonay halka heerkaasaan gaadhay martaba aan la ii soo dhowaan karin adigu wuxuu idhahdaa fiqiga ayuun baana sheekhayga siraajuddiin albulqiini aanan gaadhin laakiin furuunta intooda kale waan wada dhaafay buu yidhaahdaa xataa mashaayikhday iska daa ciddii aqraantay ahaydee markaa xilligaa joogtay iska daayuun hal fanni unbuu kacdo wuxuu idhi aniga waxa laygu kadeeday uun waxaa xisaabta la yidhaahdo ayuunbaa aniga igu darayd buui waxa uu leeyahay sheekhu kutub fara badan oo uu sanifay ayuu leeyahay funuunta dhammaantoodna waa ay leeyihiin kutubtaasi waxaa lagu tilmaamaa kutubtiisaasi inay lix boqol gaadhaan culimmada qaarkood ayaa sagaal boqol iyo afar kitaab gaadhsiiyey qaar baa waa lix boqol ee guud badnaa sagaal boqol qaar baa kunka dhaafiyey intuu kitaab sheekhu alifay dadiisuna ilaa koob iyo lixdan jir ayay ahaydoo nin ilaahay cilmiga u barakeeyey ayuu ahaa markaasay weliba sii kala saarsaareen haddana oo waxay yidhaahdaan cilmu tafsiirka siddeed iyo toddobaatan kitaab buu ku leeyahay luqada iyo naxwaha iyo sarfiga xadiidka wuxuu ku leeyahay laba boqol iyo shan mustalixa wuxuu ku leeyahay laba iyo soddon fiqiga wuxuu ku leeyahay koob iyo toddobaatan kitaab usuululfiqiga iyo usuuludiinka shan iyo labaatan luqada iyo naxwaha iyo sarfiga lix iyo lixdan balaaqada iyo kutubta kale wuxuu ku leeyahay siddeed taariikhda iyo tabaqaadka wuxuu ku leeyahay soddon yani kutubta markaa la tirinaya la xaadirinayaa ilaa waxay gaadhaysaa shan boqol ayay gaadhaysaa markaa nin ilaahay cimrigiisa uu aad iyo laxaad ugu barakeeyey ayuu ka mid ahaayo dee waana nin shaaciro uu haayo yacni alfiyaa suyuudi oo kale ayuu markaas leeyahay tafsiir buu markaa leeyahay adduru manhuur la yidhaha fi tafsiiri bilmanhuur alashbaah walnadaa'ir buu leeyahay xagga naxwaha hamcu lhawaamic buu leeyahy oo jamcu ljawaamic oo naxwaha uu ku sharaxay aljaamicu lkabiir buu leeyahy oo xadiidka yacni kutub aan la soo koobi karaynin ayuu leeyahay suyuudi markaa ninkaa mutafaninkaa buu ahaa waxaana uu sheegtaa inuu xataa qarniga sagaalaad isagu mujadidkii diinta markaa cusboonaysiiyey inuu ahaa waayo xadiid baa jira abu daawuud iyo xaakim iyo bayhaqi ay warinayaan oo nebigu sala allah alay slm in allaha yabcasu lihadihi lummati man yujadidu lahaa diinaha ilahay wuxuu ummaddan usoo saarayaa cid diinteeda u cusboonaysiisa oo bimacnaa wixii markaa diinta iyo markaa indiraas ku dhacay iyo wixii bidac markaa soo baxay kala safeeyoo kala haadiya ayaa ilaahay soo saarayo sanadkaa qarnigaa sagaalaad inuu mujadidkeeda ahaa ayuu tilmaamaa suyuudi iyo culimmadii ay isku wakhtiga ahaayeen qaarkood baa runtii waxoogay arrini ay dhex mareen oo had iyo golaale wixii isku aqraanaya isku dhowdhow xifiltanunbaa dhex mara raggay aad iyo laxaad isula hoolmeen waxaa ka mid ah ninka la yidhaha xaafid sakhaawi oo munaasacaad iyo dood fara badani ay dhex martay sakhaawi ninka la dhahay adiyaau laamic fii taariikhi alqarni taasic sayuudi waa u tarjameeyey tarjamo aad u madow wax alliyaalya waxa uu kutub alifay ina tuug buu ahaa buuhi oo kutub iyo magtabado ay dad kala lahaayeen unbuu kala wada rogrogayo dabeetana uu isagu isku rogrogayo dabeetana magaceeda ku qortay ayuu yidhahdaayo ilaa xataa yacni hooyadiibuu caaq ku ahaa ayuu yidhahdaayo halkaasay isla mareen isaga lafdiisa ugama raynine alkaawi fii sima fii dimaaqi sakhaawi ayuu dhaho isaguna kitaabu aad iyo laxaad cibaaraad aad u adag isaguna uu ku naqdiyey ayuu isaga lafdiisa u alifay laakiin yacni laba ninoo isku qarniya ayay ahaayeenoo laysu qaban maayo markaa sheekhu wuxuu ahaa ninkaa saaxiibulfunuunka ah runtii cilmigiisa iyo kutubtiisuna meel walba taallo nin aad iyo laxaad loogu intifaacayna waa uu ahaa waxa un markaas habboon waxa markaa isaga iyo kuwa dhex maray inaan markaa waxba lasii fiirinin waxaanu markaa dhintay sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo koob iyo toban ayuu markaa sheekhu geeriyooday da'diisuna waxay ahayd koob iyo lixdan jir sannadood ayuu ahaa nimankaasi ayagoo wakhtigaa yar dhammaantood wada noolaa xaaladduna ay aada ugu adkayd baa haddana ilaahay ummaddiisa saa ugu anfacayoo waxay ahaayeen niman ilaahay diintiisa ku ilaaliye marka wuxuu leeyahay kitaabkaasi waa musanaf fi lxabr caalimkii weynaa kitaabkii uu sanifay asiyuuti ee siyuuti la odhan jiray al ajalli ee weynaaye cidda ay isku casriga yihiin oo dhan ka weynaa jazaahu khayran khayr ha ka abaariya rabbuna riya caza wajal caza haaliba hayo wajalla sarreeyo weynaaye ilaahay ha ka abaaliyo khayr waajibka qofka muslimka ahina waa sidaa inuu culimmadiisa iyo culimmadooda iyo kuwa ragga musanifiinta ee kutubta qoray inaad markaas u ducayso inaad caydo iyo inaad wax ka sheegto midnaba markaas luxumta culimmaduna waa mid masmuuma iminka rag baa intaasun dabaguro xaaqibuleyl bu ah nin habeen xaabaysanayu ahayo wuxuunka sheega markaas suyuud iyo raggii lamida wixii markaa qofku ay ku khata'ay waa la gees maraya laakiin inaad shaqo ka dhigata caydoodi iyo wax ka sheegooda ma habboona rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan qofka muuminkaa waxa weeye inuu culimmadii hore iyo dadkii hore ilaahay u baryo markaas u duceeyo jazaau khayran khayra ka abariya rabbuna caza wajal ishaaratan biishaaratin ayaan haddaba kitaabakan ama nadmiganan ku sameeyey min shaykhinaa ka atay ashihaabi ee ifayey ee loo yacni culumtiisa sida xidigaha loo ifdiinsao loo ifdiinsanayey caliljinaabi ee dhinaciisu sarreeyey murshidi tulaabi ee hanuuninayay dhallinyarada ee dariiqa toosan tusayey acnii waxaan u jeedaa asafiy sheekhii saafiga ee laqabkiisu asafi la odhan jiray magaciisuna axmed ibnu naashiri ahaa xaawil macaali martabooyinka sare koobay waljamaali albaahiri iyo quruxdii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee daahirka ahayday muuqanaysay jazaahu rabbi rabbigay ha abaaliyo afdala aljazaa'i abaalmarintii ugu wanaagsanayd cannii xaggayga ha ka abaaliyo wazaadahu a min alcataa'i cataaga iyo siinta khayrka adduunya iyo aakhirana ha u ziyaadiyee wuxuu leeyahay sheekhu wa kaana tasniifii laha ama waa nadminta aan nadmiyey kitaabkan waxay ahayd ishaaratan biishaaratin markaa biishaaratin oo nasculkhaafidna waad ku nasbin kartaa wa kaana tasniifii wadalika ishaaratun weeyana waad odhan kartaa ama ishaaratun oo mafcuulheedina waad odhan kartaa wa kaana tasniifii lahaa ishaaratan liajli ishaara nadmigaasi ishaaro darteed buu ahaa ama biishaaratin ishaaro iyo tilmaamid ayaan ku tasniifay min shaykhinaa sheekhay ka ahaatay ashihaabi ee shihaabka ahaa shihaab waa xidigii shihaab lagu magacaabayo macnihii shihaab loodhan jiray waxaa shihaabna loogu magacaabaya iyo xidig dee sida xidigaha loo iftiinsado ayaa cilmigiisana loo iftiinsanayay caliljinaabi ee dhinaciisu sarreeyey macnaha waxaa looga jeedaa caliljinaabida ninka sarreeye ee markaas qiimaha weyn lahaa ahaa fulaanun murtaficun jaanibuhu ama jinaabuhu bimacnaa marka aqraantiisa loo eega nin aad iyo laxad u sarreeyo ka wada kor maray ayay noqonaysaa murshidi tulaabi ee hanuuninayey ee tusayey tulaabta iyo ardayda cilmiga iyo sidii ay u baran lahaayeen acnii waxaan u jeedaa asafiy safi sheekhii lagu naanaysi jiray oo safiyuddiin bimacnaa waxa weeye waa kii saafiga ahaa ee axwaashiisu markaas calow iyo qurunay ka saafi ahayd magaciisuna axmed ibnu naashiri axmed ibnu naashir la odhan jiray markaa talaamiiddii ibnu xajar ayuu ka mid ahaa alhaytami ayuu ka mid ahaa iyo raggii la kulmay ee wax ka qaatay axmed ibnu cabdiraxmaan annaashiri nin muxadis ahoo faqiiha ayuu ahaa ibnu xajar alhaytami ayaanu la kulmay in badanna markaa isaga ayuu wax ka qaatay annaashiriya ayaa loo nisbeeyey oo waa qaryo yaman ku taallo oo macruufa oo la yaqaano banu naashirna niman markaa raggooda iyo dumarkooduba cilmiga aad iyo laxaad ugu horumaray ayay ahaano cabdilaahi bnu cumar annaashiri ayaa markaa ka mid ahaa abu cabdilaahi moxamed ibnu axmed abubakr annaashiri oo isaguna markaa iidaaxu nukati ilxaawi kutub fara badan leh yacni waa niman la yaqaano markaa halkaa ka soo jeeda xaawil macaali ee koobay martabooyinka sare koobay almacaali waxaa looga jeeda rutbooyinkii diinta iyo adduunyaba ku sarreeyey khisaalka sare iyo xaaladaha sare xaggii sharafta ka gaadhay waljamaali albaahiri iyo quruxdii iyo akhlaaqdii iyo wanaaggii albaahiri aldaahiri almudiici ee ifayey u saaxiibka ahaa ishaaro uu ii ishaaray ayaan kitaabkan ku nadmiyey amaba aan ku sanifay buu leeyahay waa u ducaynayaa siduu siyuudiba ugu duceeyey ayuu sheekhanna ugu ducaynayaa wuxuu leeyahay jazaahu rabbii rabbigay ha abaaliyo afdala aljazaa'i jaziya abaalmarinka ugu wanaagsan cannii aniga xaggayga hayga abaaliyo hayga siiyo wazaadahu min alcataa'i welibana ha u kordhiyo cadaaga iyo siinta yacnii ajri adduunye mid aakhiraba uu siinayana ha u kordhiyo min khayri dunya waalaakhira yacni sidaasaanay ku wanaagsan tahay inuu qof waliba markaa sheekhiisii inuu usii duceeyo iyo mashaayiqdiisii iyo kuwa markaa kutubtalaba fa innahu sheekhu buu leeyahay haddaba amaranii wuxuu amray فيما وقتي غبرتي بنظم هذه القواعد قواعدا إنا نظميو الغرر عد عد أيو إفري وقد رأى وحن أركي كراسة حاشي أيو أركي كتبتها عن قريب من منحة الوهاب أو كم ذا هاتي منظومة إذا ليلة منحة الوهاب واستصحبتها وانا نسل ساحيبي ولم أكن منانا إن فرغت متكبحا من نظامها ندمين تيدي فحثني جدا آد وحي قبوري على إتمامها إن لما يستروا وقال لي وحي قواعد الفقه انظمي قواعد فقهنا نظميو أيقنا كقبي بوري ينفع بها هكو أنفعه أما وكو أنفعي دونا بها يضع الطلاب أرضينا أيو مول النعم إلهي نعموين كبحين يأسيني أياكو أنفعي دونا طلابتي يا أرضينا إيه إن قواعدنا نظم أيو يقول يريبوري وحولي يا شيخو فإنه أمرني وحي أمري شيخ بويري فيما غبر وقتي تجي زمن كي تجي بوحو إفري بنظم هذه القواعد الغرر إنا نظميه وأن قبي كدقون قواعدا غررك وجمع غرة وعدانك فود فرسك يالا قواعدا مركز قروع بضان عد عد إن إفقيا مركز قرحين إيسا إنا نظميه أيو إفري maxaa yeelay nadmigu waa ka sahlan yahay xagga xifdiga nasriga hadalka yacni hadalka sheekada caadiga lama qabto laakiin gabayga waa la qabtaa inkastoo dee raggii hore markaas ilaahay diintiisa u diray waataynu tilmaamay minhaajku dusha ka qabtay suyuudi minhaajul usuulka baydaawi buu kora ka qabtay axaadiida ayuu sidaa markaa ilaa laba boqoloo kun buu tilmaamay inuu markaa korka ka hayey welibana waxyaalihii uu arrintaa u farayna wuu sheegay waqad ra'aa wuxu arkay kuraasatan kuraasadu waa waxoogay xaashi ah oo isku xidhan hadiyo goolale kitaabu karaasibuu u qaybsamaa ina isku xidhxidhan waaxidat lkaraasi aljuzu min asaxiif waxoogay ilaa toban ama afar xaashiyood ayaa kuraaso la yidhaahdaa taas ayuu arkay kuraasadaas qadru cashrin min alawraaq ilaa toban waraaqood ayuu arkay oo katabtuhaa aan ka qoray min minxati alwahaabi manduumadayda la yidhahdo minxati alwahaab waa kitaab manduumo ah oo sheekhuu leeyahay sheekha naadimkaahi manduumada minxat alwahaab la yidhaahdo waxoogay xaashiyo tobaneeyaahoo aan ku qoray oon sitay ayuu sheekhu arkay markuu arkay markaa nin wax nadmin karo wax alifi kara inuu yahay ayuu dabeetana yidhi qawaaciddana nadmi waxaanayn kitaabku ku nadminayey waxaa la yidhaahdaa taxriiru tanqiixi lubaab baa la yidhaahdaa oo asalkiisa tanqiixu lubaab waa kitaab yaroo furuucda shaaficiyada ka mid oo abi zurca alciraaqi ninka la yidhaabaa leh dabeetana taxriir tanqiixi lubaab ayuu ku sameeyey ninka la yidhaha zakariya alansaari oo sheekh islaam zakariya alansaari la yidhaahdo waxa kale oo nadmiyey oo hadda magaaladeenna uu yaallaa camreedi baa nadmiyey kitaabkaasoo waa ka ataysiir binadmi taxriir waa kaa uu camreedina nadmiyey ayuu isaguna markaa nadmiyey uu bixiyey minxat alwahaab waana kan hadda uu kulmiye arawdu nadiir kitaabkan yaran la yidhaahdaa waa kan tuxfatu tulaab oo ayana sharaxu kusii leeyahay taxriiru tanqiixa uu zakariya alansaari kusii leeyahay iyo taysiirkaasoo nadmiga camreedi ah ee kitaabka taxriiru tanqiixi lubaab ee camreedi ayuu isu geeyey oo waa mutadaawilo iminka maktabadaha ayuu yaallaa laakiin tan sheekhaysay minxatulwahaab la yidhahdo ee kitaabka uu ku nadmiyey maynaan arag wastasxabtuha waanan isla saaxiibiyo waraqaha waan sitay buudhi walam akun manaan ahayn faraqtu mid ka faaruqay min nidaamihaa nadminteedana kama aan faaruqinoo maan dhammaynin buu yidhi ee waan ku jiro dabeetana xaashiyaha anigoo sitaa ayuunbuu sheekhu arkay wa qaala lii dabeetana wuxuu gu yihi qawaacid alfiqindumi qawaacidda fiqigana nadmi buu yidhi waad awoodaysaayo waad karaysaaye mar haddaad kitaabkaaba aad nadmiday kanna nadmi ayuu yidhi oo iyagana tah yanfac bihaa wuu ku anfici doonaa waa amarka yani jawaabiisa yanfac wuu ku anfici doonaa bihaa yacni qawaaciddaa markaad nadmido adulaaba ardayda ayuu ku anfici doonaa mulinicami ilaahay nicmooyinka bixinaya ee siinaya baa ku anfici doonee nadmi buuhi dabeedna wuxuu uhi falam yusaacidnii iguma saacidin alqadaa'u waalqadar qadihii iyo qadarkii ilaahay iguma saacidin bisacyi inaan u sacyo fii ma'muurihi wixii sheekhu ii faray cala alahar isla markiiba faxasanii jiddan calaa itmaamihaa inaan dhammaystira kitaabkaa hore ayuu markaa igu booriyey markaasuu haddana waqaala lii qawaacid alfiqi ndumi yanfac biha tulaaba mulinacmi falam yusaacidnii markaa iguma saacidin alqadaa'u waalqadar bisacyi inaan u sacyoon markiiba u dhaqaaqo fii ma'muuri wuxuu faray cala lahari isla markiiba hadalkiisa dabadiiba maxaa yeele waa likasrati alashqaali ashqaashii ayaa badan walcawaa'iq iyo waxyaalihii qofka ishortaagayey ee lagu mashquulayay binnafsi walcayaali nafdi iyo ciyaalkii walcalaa'iqi iyo waxyaalihii qofka ku xidhnaa uma afaqtu dabeetana waan soo kacay buuhi oo waan soo baraarugay ama yacni wixii aan ku jiray ayaan ka soo noqday oo xaalad markaa aan raaxaysanayo ayaan ku soo noqday famtahaltu amrahu amarkiisii ayaan dabeetana ku dirmay oon qaatay wa khudtu waqustu ta saxdaahi waa waqustudaas weeye waqustu dabeetana waan quusay liduri nahiiri jawhartii la firdhiyey baxrahu baddiisii ayaan u quusay oon u galay wain akun aan ahaadaba lastu lidaaka ahlankaa midaan ehel u haynin fa matlabii minhu waxaan ka doonayaa waxa weeye adducaa inuu duceeyo fadlan yacni waajib waa fadli ahaan inuu igu duceeyo wa as'alu llaha tacaala ilaahayna fiiha mandumada waxaan ku weydiisan icaanatan inuu igu kaalmeeyo bixaqihi xaqa uu nagu leeyahay darteed yuufiihaa inuu oofiyo ayaan weydiisanaya uu dhammaystiro wa an yakuuna nadmuhaa iyo inuu noqdo nadmigeedu min alcamali waxyaalaha loo qabtay liwajhihi wa khaalisan inuu noqdo ayaan weydiisanayaa min alcilali cilooyin midka khaalisoo ka saafiya wa an yaduuma nafcuhaa nafcigeedu inuu daa'imo le aniga iyo waliman xasalaha canii ka iga hela fii kulli zaman wakhti kasta ayaan weydiisanayaa fainahu yujiibu waa ajiibaya man dacaahu ka barya walaa yakhiibu hoogina maayo oo yacni seegi maayo waayi maayo wuxuu doonayey axadun qof rajaahu isaga rajeeyey waqad jacaltuhaa calaa abwaabin abwaab ayaanan ka yeelan u qaybiyey wa rabbii rabbigiina almulhimu lisawaabi sawaabka ka ku ilhaamiya ee isagu sida sawaabkaa dadka ku ilhaamiya ee isagu qalbigooda geliya weeye waxau sheekhu leeyahay falam yusaacidnii iguma hiilinin oo iguma suurto gelinin alqadaa'u waalqadar ilaahay qadihiisii iyo qadarkiisii bisacyi inaan u sacyo oo aan u ordo fii ma'muurihi wixii sheekhu ii faray cala alahari isla markiiba yacni caqiba qowlihi liiq hadalkii uugu yidhi dabadeedba inaan ku dhaqaaqo ima suurto gelin buuli oo qadaagii iyo qadarka ayaan iigu saacidin oon igu hiilinin alqadaa waalqadar waxa uu ka mid yahay rumayntiisu axadu arkaani aliimaan وبالقدر خيره وشره وكي النبي صلى الله عليه وسلم وين رميسا قدر كخير كيس يجيس شرك بين الله حق سكيم رمينتي سنة وحا ويي إنه قفق رميو وحا اللي ياريا وحا كونك كسوغا وحا شرئيا وحا انشرمبا وحا عامه يا وحا قاربا inay bimashii'ati illaahi wa khalqihi ilaahay doonidiisa iyo abuurkiisa inay markaas ku socdaan ay ku imanayaan oo wixii markaa deshaana marnaba aanay ku dhaafeen wixii ku dhaca aanay ku gafeen wixii ku dhaafeen marnaba aanad hesheen inaad rumaysatay way qadaaga iyo qadarku markaa qadaaga xukunka ilaahay iyo qadarkiisa ayaa nii saamixin oon igu caawinin bisacyi fii ma'muurihi فلم يساعدني يقوم ساعدين ويقوم يقرقارين القضاء والقدر بسعي إن أنو أرضون وصعود في مهموري وحفرع على ثري مركبة وحير والي كثرة الأشغال أشغال شيء يوحي لقو مشغولة يأبدا درتين يقف كمركا كور استاقي سي مراد كيسا يوحي دوني دمستر كيسا والعوائق يوحي عوائق ذا هو جمع عائق waxyaalihi iyaguna isurtaagaya qofka carqaladaynayay ayaa fara badan dartood mashquulkii binafsi nafda lagu mashquulayay dee muanjeedii iyo markaas wixii ay u baahnayd walcayaal iyo ciyaalkii uu markaa qofku nafaqaynayey ee uu mas-uulka ka ahaa waalcalaa'iqi iyo waxyaalihii kalee ku xidhnaa calaa'iqdana waxaa looga jeeda ma yatacallaqu bilmar'i qofka wixii ku xidhan ee markaa dee wuxuu ama shaqo u hayaata ama samco u haya ha ahaatee waxa layaaliya wixii ku xidhnaa ayaa fara badan waxyaalahaas ayaan ku mashquulay oo farabadaayoo sidaa daraaddeed baan markiiba inaan amarkii sheekha fuliyo way suurtageliyo uma afaqtu dabeetana wuxuu leeyahay waan soo miiraabay ama waan soo baraarugay yacni waxa aan ku jiray ayaan dabeetana ee hurdada oo kale ahaa ayaan ka soo toosay ama afaaqal mariidu bay bimacnaa ka timi oo marka ay xaaladdiisii caafimaad u soo noqotay u soo wanaagsanaato waxaasi waxay qabsaday oo sida qofka xanuunsanaya ay xanuunku u qabsado oo kale wixii sidaa ay qabsaday oo kale waan ka soo roonaaday oo xaaladdaydii caadiga ahayd ayaan ku soo noqday famtahaltu dabeetana waxaan ku dirmay amrahu sheekha amarkiisii wakhudtu waan galay dabeed ama waqustu sida saxda ee waqus wey wakhudtu lafdeeduna kama macno fogaa lidurri anigoo jawhartii raadinaya annahiiri ee la firdhiyey baxrahu baddiisii ayaan u galay buu leeyahy macnaha tashbiih baa ku jira ama isticaara takhyiiliya waxay culimmada balaaqadu yidhaahdaan ayaa ku jira oo qawaaciddan markaas uu dhibta badan kala kulmayo ee al-ashbaah walnadaa'ir uu kala soo baxayo kitaabka ayaa wuxuu ku shabahayaa qofkaa badda dhex quusaya ee dabeetana intuu gunta hoose tago jawhartiiyo laalida kala soo baxaya saasoo kale ayuu ka dhigayaa marka isticaaradaas ayaa ku jirta wain akuun aan ahaadaba lastu lidaaka kaa uu sheekhu i faray ahlan midaan ehel u ahaynba aan ahaadee famalabii waxaan ka doonayaa minhu sheekha adducaa'u inuu ii soo duceeyo ayaan ka doonayaa fadlan fadli ahaan iyo tafadul ahaan inuu igu soo duceeyo yani wax waajiba maaha yani waan ka codsanaya bule inuu isoo duceeyo inuu yani kitaabkaa igu kaalmeeyo iyo arrimahaygaba wa as'alu allaha ilaahayna waxaan weydiisanayaa tacaalaa korahaye fiiha manduumada nicaana inuu igu kaalmeeyo dhammaystirkeeda si bilowgeedaba igu kaalmeeyey bixaqihi bima lahu min alxaqi calaa cibaadihi xaq waa addoommadiisa ku leeyahay darteed ama bixaqihi sheekha xaqiisa darteed inuu igu kaalmeeyo yuufiihaa inuu ii dhammaystiro ayaan ilaahay weydiisanayaa waxaa kaloon weydiisanayaa wa an yakuuna nadmuhaa inuu nadminteeduna noqdo min alcamali waxaa camalka loo qabta liwajhi ilaahay wejigiisa iyo daatadiisa kuwa loo qabta inuu ka mid noqdo ayaan ilaahay weydiisanayaa wa khaalisan inuu noqdo ayaan weydiisanayaa mukhlasan mid laga saafiyey min alcilali cilooyinkii camalka burinayay ee istus iyo wixii lamida lahaa inuu markaa iga saafi yeelo ayaan weydiisanayaa wa an yaduuma nafcuhaa kitaabka nafcigeedu inuu daa'imo oo uu sii socdo ayaan weydiisanaya ilaahayna wuu aqbalayoo dee waa innagaa maanta innagoo xilligaa joognaa intaasoo qarni inoo dhexeeyeen isu akhriyayna ka faa'iidaysanayna wa an yaduuma nafcuhaa nafcigeeduna inuu daa'imo ayaan weydiisanayaa lii aniga yacni inuu ii daa'imo oo markaa intaa dee aan qawaacidda iyo waxaa kula soo baxo iyo waliman xasanaha canii ciddii iga xasisha iga hesha fii kulli zaman wakhti kasta iyo ciddii iga hesha kitaabka hesha iga dambaysaa inuu markaa nafcigeedu u daa'imo ayaan ilaahay weydiisanaya fa inahu maxaa yeelay ilaahay yujiibu man dacaahu ujiibu dacwata daaci idaa dacaani baa ilaa ilahay yidhi Uji- fa inahu ilaahay yujiibu man dacaahu ka barya ilaahay waa ajiibaya walaa yakhiibu hoogi maayo oo laga xirmaanin maayo axadun qof rajaahu rajeeyena wuxuu ka rajaynayay laga xirmaanin maayo wuu helayaa waqad jacaltuhaa waxaanan yeelay buu leeyahay kitaabkan calaa abwaabin abwaab ayaan u qaybiyey wa rabbii rabbigiina almulhimu almulhimu lisawaabi sida sawaabka ah iyo sida toosanee xaqa ka ku ilhaamiyo weeyaanoo waxaan doonayaa inuu igu ilhaamiyo halkaas ayaa markaa sheekhu uu kaga baxay muqadamadii iyo hordhacaya magogoshii albaab alawal fi alqawaacid alkhamsi albahiya baabka ugu horreeya waa qawaaciddii shanta ahayd ee bahiyada ahaydee bimacnaa ifaysay ee qadarkeedu uu sarreeyee masaa'ilka fiqiga dhammaantood ay u soo wada noqonayeen waana shan qaaciido oo markaa bacdu shaaficiya ay markaas nadmi ku sheegeen sidaa markaa isaguba sheekhu inu halkaa inoogu qoray khamsu qawaacida madhabin qad qurirat lishaafici biha takun basiira dararun yuzaalu wacaadatun qad xukimat wakada almashaqatu tajlibu taysiira washaka laa tarfac bihi mutayaqana waniya takhlus in qasadta umuura manaa ka mid ahaa yacni sharaxan unbaa soo qaatae abyadda kitaabka ka mid ma aha ee yacni qolada shaaficiyada qaar kale ayaa nadmiyey oo yidhi khamsu qawaacida shan qaaciido madhabun oo lishaaficiyu ah qad qurirad waxa loo sugay madhabun oo lishaaficiyu u sugnaaday waa isdhaadhaafiya waa khamsu qawaacida madhabin haddaad doonteen shan qaacida madhab qad qurirad lishaaficiyu shaafici ayaa loo sugay ama khamsu qawaacida shan qaaciido madhabun qad qurirat waxa loo sugay madhabun oo lishaaficiy u sugnaaday baa qad qurirat loo sugay macnaa madhabka shaafici ayay shantaa qaacida u sugnaadeen bihaa iyagaa takuunu basiiran mid wax arkaa aad ku noqon doontaa dararun yusaalu weeye dhibta waa la suulin wa caadatun qad xukimat caadadii ayana waa la xukmo xukun ayaa yani mid la xukmin ayay ahaatay wakada waxaa la almashaqatu tajlibu taysiira mashaqadu waxay soo jiidaa way keentaa fudaydin wa shaka laa tarfac bihi ha ku koryeelin mutayaqanan wax la yaqiinsaday wa niya takhlus niyada khaalisiyeen in qasata umuuran nusa qaarna ujuuran bay odhanayaan hadday ajri doonayso ama umuur haddaad u qastinaysane niyada khaalisiyen waa shanta arrimood yacni sidaan u laqmeeyey si aan ahaynna waa loo laqmayn karaa macnaha inaad isqabad siiso ayuunbaa muhiima arrinta halkaa hoose uu ku sheegaya wuxuu leeyahay xukiya xaka alqaadi abu saciid alxarawi sheekha la dhaha abu saciid alxarawi ayaa wuxuu sheegay ana bacda a'immati alxanafiya biharaat a'immadii madhabkaa xanafiyayste qaarkood oo haraad meesha la yidhaahdo ku sugnayd waa meel waqooyi galbeed eeraan hadda ee waxaan leeyahy afghanistan oo xagga eeraan xigta magaalo halkaa ku taallo weeye ayaa waxay soo gaadhsiiyeen oo waxay ku idhaahdeen imaamka la yidhaha abataahir addabbaas oo imaamulxanafiya bimaa waraa'a nahar xanafiyada imaam ugu ahaa bimaa waraa'a nahr wixii webiga ka shisheeyey waraa'a nahriga culimmada in badan bay u isticmaalaan yacni xaggaa bari khuraasaan markaa xaggada wixii ka shisheeye ba bukhaare iyo dhinacashe xaggaa ruushka weliba sii gashanaa ayaa waraa'a nahri layna waxaan filaya webigaasina sayxuun inuu ahaa oo geestaa bari wixii ka xigoo webi xaggaa uga sheeyey ayay waraa'a nahri odhan jireen halkaa xanafiyada ugu sheekha ahaa ayaa waxay soo gaadhsiiyeen sheekha abi saciid alxarawi oo isagu shaaficiya إنه ننك ليلا أبا طاهر الدباس رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبعة عشر قاعدة تضرية من قاعدة أيو علي فسافر إليه دلتنا أبو سعيد أبو سعد نوالي أبو سعد الهروي أما أبو سعيد الهروي أي أوصفري أبو طاهر روحا نن ضريره إن أبوها هبين قسا قواعد داس أيو كوع العنشري مساج قيسا مركا انت يددك كبحان دلتنا نن كان أبو سعيد الهروي اللي يراهضوه ayaa tegay oo u dhuuntay oo dabeetana wuxuu isku duuduubay xasiir iyo cawb isku duuduubay dadkina waa baxeen abu daahirna albaabkii masaajidka ayuu xidhay dabeetana qawaaciddii toddobiyo tobankeeda madhabka xanafiyada loo celiyey ayaa toddoba ka mida ayuu sardiyey u akhriyey faxasana liharawiya sucla ninkii harawi baa dabeetana qufcay faaxasa bihi abu daahir odaygii markaa ayaa dareemayoo waa garaacay oo masaajidkii ayuu ka saaray dibna umuu celcelinin harawina marka asxaabtiisii buu noqday wuxuu ku akhriyey toddobada qaaciido marka qaadi xusein ninka la yidhaahdo ayaa madhabkii shaafici dhammaantood isaguna afar qaacido u celiyey oo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki iyo almashaqa tajlibu taysiir iyo addararu yuzaal iyo alcaadatu muxakama iyo qaacidada shanaadoo alumuuru bimaqaasidiha qisadaa haddaba sidaa u taallaa oy soo wada qaadanayaan dhammaantood kutubtan qawaacidku qiso sidaa sax ku ah ma aha waayo waxaa la tilmaamaa ninkan odayga abu daahirkaa indhaala ee daliilkaha u safray inuu raggan xanafiyada mid ka mida u ahaa ee mucasiriinta u ahaa ee abu saciid alharawiga ee shaaficiga ah inaanu ahayn waayo taariikhda ayaa beeninaysa maxaa yeelay waxaa la yidhi abi saciid alharawi isagoo afar boqol sideed iyo siddeetankii taariikhda ayuu dhintay ninka la yidhaahdaa abu daahir adabbaasna qarnigan afraad awaa'ilkiisii ayuu isaguna dhintay waxaaba udhaxeeya qarni iyo nus qarnibaa udhaxeeya markaa qisadaasi qiso sugan kutubtoo dhambina way soo wada qaataan culimmada markaa akhridaana way wada sheegaan qiso markaa sugan ma aha midda labaad sheekhu muxuu cilmiga u qarinayaa midda labaad muxuu u garaacay u masaajidka uga saaray yani waa qiso mudlima runtii oo aan sugnayn weeye qisadaas sidaa daraaddeed yani qisadaa sugnay sharahaanteedaa darteed ayaan markaa usoo qaad mid alaad u indhalaa buu hi nin indhali nin indhaqabo siduu markaa u garaaci karaa ama uma soo heli karaaba ila xaggaasu uga cararayaaba markaa waa qiso aan sugnayn haddaba wuxuu yihi sheekhu alfiqhu fiqhu mabniyun waxa uu ku dhisan yahay calaa qawaacidin qawaacida hamsin shana hiya alumuuru bilmaqaasidi hiya iyaduna alumuuru arrimuhu bilmaqaasidi maqaasida ayay ku xidhan yihiin wa bacdahaa dabeedna waxaaday alyaqiinu laa yusaalu lagu suulin maayo bishaki shaki lagu suulin maayo e faxfad xafid raashidan adigoo hanuunsan maa qaaluu waxay yidhaahdeen aali wa haaliuhaa teda saddexaadna tajlibu lmashaqatu taysiira weeye ee fakun bihaa khabiiraa waxaad noqotaa nin khabiir ku ah raabicuhaa teeda afraadna fii maa yuqaalu waxa la odhanayo addararu yuzaalu weeye dararka waa la zulin qowlan baa la odhan laysa fiihi qararun an ishtibaah iyo dacfi aanu ku sugnayn khaamisuhaa teeda shanaadna alcaadatu weeyaane qul waxaa tidhaha muxakama mid la xukmin weeye fa haadihi tan alkhamsu ee shanta ay jamiican dhammaan muxkama mid markaa la sugay weeyaan waxau sheekhu leeyahay alfiqhu fiqhigu haddaba oo xagga luqada looga jeeda fahmi xagga istilaaxana alaxkaamu sharciya waxaa la yidhaahdaa macrifada iyo ganashada axkaamta sharciga allatii dariiquha alijtihaad ee dariiqeedii udeedu ijtihaadkii yahay oo toddobaahoo waajibka iyo sunnaha iyo mubaaxa iyo xaaraanta iyo makruuha iyo saxiixa iyo faasidkaa fiqiga oo axkaamta noocaasihi mabniyun wuxuu ku dhisan yahay calaa qawaacidin khamsin qawaacid shana ayuu ku dhisan yahay qawaacid shana ayuu ku dhisan yahay hiya iyaduna waxa weeye qawaacidda shanta ah ee uu ku dhisan yahay waxa weeye al umuuru arrimuhu bilmaqaasidi marbuudatun bilmaqaasidi waxaa lagu xidhay niyooyinka iyo waxa looga jeedo qaacidada u horraysaa waa taas mid walbana wuu inoo soo celin doonaa shantan mid walbana gaar buu inoogu soo celin doonaa ayada oo uu inoo sheegi doono sheekhu qaacido walba macnaheeda iyo adiladeeda iyo qawaacidda farcigaa hoos gelaysa iyo waxa la yeeliyo amhiladeeda iyo tadbiiqaadkeeda ayuu inoo sheegi doonaa waxaanu leeyahay markaa sharaxan halkan adiladeeda inoogu sheego wuxuu leeyahay waadihi alqaacidatu اluulaa weeye asalkeeduna waxa weeye xadiidkaa dee saxiixaynu garanayna bukhaariiyo muslim ay warinayaan inama alacmaalu binniyaat camalladu waxay ku ansaxayaan niyooyin iyo xadiidkaa kale laa camala liman laa niyata lahu camal uma sugnaanin qofka aan niyo lahayn xadiidkaa bayhaqi baa warinayay waana daciif iyo xadiidka kale niyatu lmuumini khayru min camalihi qofka mu'minkaa niyadiisa ayaa camalkiisa ka khayr badan xadiidkaana dabaraani baa isagana warinaya waa daciif isaguna iyo xadiidka kale uu nabigu markaa ninkii saxaabigaa kalu ahaa inaka lan tunfiqa nafaqa adigu ma bixisid nafaqo tabtaqii biha wajha allahi ilahay wejigiisa aad ku dooni ilaa ujirta calayha waa laga abaalmarin xataa maa tajcalu fii fami fii fam imraatik xataa waxaad afka gabadhaada gelisan ahaatee waa lagaa ajri siinayaa kaasi isagu waa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan iyo xadiidka nabigu sala allahu alay waslm ruba qatiilin mid la dilay badanaa bayna safayni laba saf dhexdooda allahu aclam biniyatihi ilaahay niyadiisa wuu og yahay kaana imaamu axmed ayaa fii musnadihi ku warinaya isagana iyo xadiidka yubcathu nnaasu calaa niyaatihim dadka niyooyinkooda ayaa lagu soo saaraya xadiidkana imaamu axmed iyo ibnu maajah ayaa isaguna warinaya iyo xadiidka kale nabigu sala allahu alay slam man ataa firaashahu qofka firaashkiisa taga huwayan wii isagoo niyeysan an yaquuma inuu istaago yusallii fi leyli habeenkii uu tukado fakhalabatu caynaahu labadiisa indhood ay ka qaalib noqdaan xataa yusbixa ilaa uu waabariso kutiba lahumaa nawaa wuxuu niyeeyey ayaa isagana loo qoraya xadiidkana nisaa'iyo ibnu maajah ayaa warinaya iyo xadiidka kalee nebigu uhi ayumaa rajulin tasawaja imra'a nin alliyaaliya ninkii guursan ruux dumara oo yan wiin niyeysan an laa yucطiyaha min sadaaqiha shay-an meherkeeda inaan waxba ka siinin isagoo niyeysan ayuu guursaday hadhow markaad sidcisada iska cararto iskaga meheri markaa miyaan siinaya sidii ay odhan jireen odii hore waaliga dareersan mayse geela ku meheri bay odhan jireen iminkadan lafdeeda yacni boqol giraam iyo laba boqol bay qabsaday iskaga meheri miyaan siinaya sidaa isagoo niyeysan ku guursada maata yowma yamuutu wahuwa zaani wuu dhiman maalinta uu markaa dhinto isagoo xisaabsan markaa inuu ka zinaystay waayumaa rajulin ishtaraa min rajulin shay-an ninka alyaaliya ninkii ka iibsan nin wax gabadhina waa la mide oo niyeysan an laa yucdiyahu shay-an min samani lacagta inaan waxba ka siinin maata yowma yamuutu wuu dhiman maalintuu dhiman huwa khaa'inun isagoo khaa'ina oo khiyaaneeye xadiidkaana tabaraani baa warinaya sanadkiisuna waa daciif iyo xadiidka kale nebigu sala allah alay slam man daana daynan qofka dayn daynooba dayn qaata huwayan wii isagoo niyeysan an yu-adiyahu inuu guto adaahu llahu canhu yowma alqiyama ilahay baa maalinta qiyaama ka gudi markaa daynka qaadanaysay mar haddaad niyeysay inaad iska bixiso ilahay baa maalinta qiyaama kaa gudaya haddaad bixin weydo waman idaana daynan qofka dayn qaata huwayan wii isagoo niyeysan an laa yu-adiyahu inaan u gudanin oon waxba ka bixinin oo fa maata dhinta qaala allahu yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaama wuxoo dhan waxaan damaanay inaan uga qaado addoonkayga xaqiisa eh dabeetana xasanaadkiisii baa la soo qaadi xasanaadkii ka kalaa lagu dari haddaanu xasanaad lahaynna sayi-aadkaa kan kale inta laga soo qaado ayaa markaa isaga dusha laga saaraya marka wuxuu yidhi alfiqu mabniyun calaa qawaacidin khamsin buu ku dhisanyay hiyo lumuuru bilmaqaasidi wa bacdahaa dabadeedna waxa ahaaday oo taa ayana ka sii dambeeyo ku xigtaa alyaqiinu waxa hubaasha laa yusaalu lagu suulin maayo bishaki shaki lagu suulin maayo lagu tiri maayo ee faxfad ama fastamic fastamic dhegaysa limaa yuqaal sidaa waa la yidhi oo nusakha qaar baa odhanaya fastamic limaa yuqaalu dhegaysa waxaa la leeyahay ee lagu sheegayo ama faxfad xafid raashidan xaalaatay adigoo hanuunsan maa qaaluu waxay culimmadu yidhahdeen xafid waa iska takbiratulbayduun waxa yaqiintaa laguma suuliyo shaki waxaana u daliila حديث جاء نبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا مركم من علوشيسا وحكهلو دبيتنا كإشكال قلان وحمية كصبح مسكة ما يصبح فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا يكبح المساجد كي لا وعد مقرأ موروهر بمعنى أو حقيق صدور حديث بياقي بقى ورينيا سند كيسنا هو صحيح لكن أصل كيسو صحيحين بكسوية عبد الله بن زيد ayaa wuxuu leeyahay wuxuu sheegay rasuulka nin la moodsiinayay inuu salaada dhexdeeda wax ku helayo markaasuu yihi laa yansarif yuu ka gadoomin xataa yasmaca sawtan wayjida riixa waxaa kaloo isaguna lamid a xadiidka isaguna saxiixa ee tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan abi saciid alkhudriyina laga warinaya nabigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi idaa shaka axadukum fii salaatihi markuu shakay midkii salaadiisa falam yadri aanu garanin awaaxidatan salaa w itnatayni inuu mid tukadiya laba wuxuu tukaday falyabni calaa waaxida mid buu hubaayaha ku dhiso fain lam yatayaqan haddaanu yaqiinsanin asalaa itnatayni am alaaa ma labuu tukaday mise saddex falyabni calaa itnatayni laba inuu tukaday ha ku dhiso fain lam yadri haddaanu garanin saddex inuu tukaday ama afar falyabni calaa alaain wayasjudu sajdatayn laba sujoodna qabla an yusalima intaanu salaamo naqsanin ayuu sujuudayaan taana adiladeedu waa taa wa tajlibu way soo jiidi almashaqatu mashaqada iyo daruurada iyo dhibtu waxay keeni ataysiira fudaydin qofkii loo fudaydiyo haalisuhaa qawaaciddaa tii saddexaynaysay way ku saddexayn wey haddaanu ta waxaa tia wa haalisuhaa oo mubtada muakhara ka dhig qawaaciddaa jeeda saddexaad waxa weeye tajlibu lmashaqatu taysiira mashaqadu waxay keeni doontaa fudaydin waynu arki doonaa fa kun bihaa waxaad noqotaa tan khabiiran mid khabiir ku ah noqo ayuu leeyahay barashadeedoo qaado ama waxaa lagu soo yidhi waxaana wasala yuriidu llahu bikum lyusra ilaahay fudayd buu idinla doonaya culays alla idinla dooni maayo wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay diinta dhexdeeda cidhiidhi idinkuma gelinin iyo xadiidka bucisu bilxanafiyati samxa waxaa laygu soo saaray diinta markaa toosan ee markaa saamaxaada badan axmed iyo daylami ayaa warinaya waxaa kaloo ibnu cabbaas isagana markaas laga warinayaa inuu ilahay ku yidhi rasuula ayul adyaani axabu ila allahi diinaatee baa ilahay xaggiisa lagu jecel yahay alxanafiyatu samxa ayuu markaas yidhi axmed iyo tabaraani iyo bazaar ayaa riwaayadana warinaya waxaa kaloo nabigu sala allahu alay slam yihi innamaa bucistum waa laydin soo saaray muyasiriina dadka inaa u fudaydisaan laakiin inaad ku cuslaysaan laydinma soo dirin bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i ayaa taana warinaya iyo xadiida kale nebigu sala allahu alay slam yihi yasiruu walaa tucasiruu waar dadka u fudaydiya oo ha ku cuslaynina kaana waxaa warinaya bukhaari ayaa isaguna riwaayada wariyey ina diina yusrun ayaa ka mid a diintu waa mid fudud kaana imaamu axmed ayaa wariyey iyo xadiidka nebigu sala allah alay slam uhi khayru diinikum aysaruhu diintiinna ka ugu fudud ayaa ugu khayr badan ama ina khayra diinikum aysaruhu ka ugu fudud ayaa idinku khayr badanoo kaana imaamu axmed ayaa warinaya waxaa kaloo nebigu yihi in allaha inamaa araada bihadi lumma alyusra ilahay ummaddan fudayd buu la doonay walam yurid biha alcusra culays ilaahay lama doonin kaana ibna mardawayhi ninka la yidhaahda ayaa wariyey iyo xadiida kale ayana caaisho laga warinayo maa khuyira rasuulullaahi rasuulka ilaahay lama doorgelin bayna amarayni ilaa ikhtaara aysarahumaa kooda fudud ayuu dooran jiray maa lam yakun ismaa haddii aanu dembi ahayn kaana waxaa warinaya imaamu albukhaari ayaa markaas kaana warinaya raabicuhaa markaa watajib lmashaqatu taysiira haalisuhaa weeyana fakun bihaa khabiiraa mid khabiir ku ah noqo iyo xadiidka kale in allaha sharaca diina ilaahay diinta wuu sharciyo fajacalahu samxan sahlan waasican baa ilaahay ka yeelay walam yajcalu dayiqan mid cidhiidhiya kamau yeelin kaana waxaa warinaya isagana tabaraani baa wariyey raabicuhaa haddaba teeda afraadna qawaacidda fii ma yuqaalu wixii la odhanayey qawlan la odhanaya laysa fiihi qararun aan qarsoon iyo ducfi ku sugnayn adararu yusaalu weeye waxaa la yidhi hadalkan sheekha yar musaamaxaa ku suganoo fiimaa yuqaalu wixii la odhan had iyo goorale wixii la yidhi oo kale haddaad tidhaha iminka waxaasaa la yidhi waxaad ka beri noqonaysa oo kale ayaa markaa lagu isticmaalaa marka raabicuna ka yaraada fiimaa yuqaalu waxa la odhan ee dadku ay yidhaahdeen culimmadu ay yidhahdeen addararu dararka yusaalu waa la suulin weeye qowlan qowla ayaa la odhan waa yuqaalu daa mafcuulkeedii laysa fiihi qararun aanu ku sugnayn ducfi iyo ishtibaahtoona markaa laysa fiihi qararun tan waxaad moodaa cibaaradaa tadciifka ay ku tusinayso ee fiimaa yuqaalu wixii markaa culimmadu ay odhanayaan ay yidhaahdeen oo aad mooddo inuu ka beri noqonayo qowl daciifuu iska beri yeelaya uu yahay ayuu ka daba tegu istidraa ku sameeyo markaasaa wuxuu leeyahay yuqaalu waxaa la odhan qowlan ayaa la odhan laysa fiihi qararun hadalkaa odhaadiisu waa qowla ducfi iyo ishtibaahtoona ku jirin khaamisuhaa qawaaciddaa teeda shanaadna waxa weeye alcaadatu muxakama alcaadatu weeye qul waxaad tidhahdaa muxakama mid la cuskan oo xugun laga yeeli oo la xukumin weeye alcaadatu qul waxaad tidhahdaa muxakama mid la cuskan oo asalkeedu sharciga markaasuu ku jiro weeyaan oo la xukmin wax lagu xukmin weeyaan waxaana markaas u daliila taanoo asalkeedu yahay taa markaas la yidhi waa hadal mawquuf oo cabdillahi bni mascuud ayaa yidhi oo imaamu axmed fii musnadi uu ku soo saaray isagu inkastuu yihi qowluhu sala allahu calay waslam uu yidhi maa ra'aahu lmuslimiina xasanan muslimiintu waxay wanaag u arkaan fahuwa cinda allahi xasan ilahay agtiisa mid wanaagsan weeye alcalaamatu alcallaa'i kitaabkiisa almajmuucu almudhab fii qawaacid almadhab la yidhahdo waa laba mujallad oo markaa matbuuc ahoo hadda la daabacay oo waan hayaaba wuxuu leeyahy walam ajidu marfuucan fi shayin min kutubi alxadiidi asla bacda tuuli اlbaxth yani isagoo marfuuc ahoo nebiga loo tiiriyey yani min kutubi alxadiidi waan ka waayey buuhi intaan ka baadhay ee aan weydiiyey waxaanu ognahay in cabdillahi bn mascuud hadalkiisii inuu yahay imaamu axmed baana fii musnadihi ku soo saaraya fa haadihi tan alkhamsu ee shanta ay jamiican dhammaan muxkama mid markaa la sugay weeyaan mid walbana gaarkeeda ayuu inoogu soo celin doonaa bal bacduhum barhkood qad rajaca alfiqha fiqiga wuxuu u celiyey ilaa qaacidatin waaxidatin qaacido keliya mukamilan xaalu yahay mid dhammaystiran wa hiya ictibaaru ljalbi lilmasaalixi wa dar'i lilmafaasid alqabaa'ixi waa qaacidadaa wa hiya qaacidadaa loo celiyeyna waxa weeye ictibaaru ljalbi ictibaarinta jelbinta lilmasaalixi masaalixda la soo jiidaye la keenayo wa dar'i iyo reebidda lilmafaasidi wixii mafaasidaha alqabaa'ixi ee xumaa reebidooda la reebayo iyo masaalixda la soo jiidaya qaacidada odhanaysa jalbu lmasaalixi wa dar'u lmafaasidi gebiga fiqigaba qaacidadaasay culimada qaarkood u celiyeen waana ninka la idhaha ciizudiin ibni cabdisalaam suldaanu lculamaa ninka la yidhaahdo ee shaaficiyada ka mida kitaabka weyn ee labada mujallad ee matbuucaa hadda leh ee la yidhaahdo qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam waa nin culimada shaaficiyada waaweyn kamida suldaanu lculamaa ayuu macruuf ku yahay waana raggii ugu horreeyey markaa arrimaha ka hadlay ninkaasaa wuxuu leeyahay gebiga fiqba wuxuu u noqonaya qaacidadaasoo keliya bal bacduhum barhkood qad rajaca alfiqha wuxuu u celiyey ilaa qaacidatin waaxidatin qaacido keliya mukamilan xali ama mukamalan xali mid la dhammaystiray wahiya ictibaaru ljalbi lilmasaalixi waa masaalixda soo jidideeda ictibaarinteeda wa dar'i iyo reebidda lilmafaasidi mafaasidda la reebaya alqabaa'ixi ee xun qaacidadu waa jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid bal qaala wuxuu yidhi qad yarjicu kulluhu inuu noqdaa la arkaa ilaa awali jus'ay haadihi qaaciidadan labadeed juskeeda hore inuu noqdaa la arkaa wa qubila waana la aqbalay buu leeyihi waana la aqbalay arrinkaa bal qaala wuxuu yidhi waxaad mooddaa hadalka inuu u celinayo cisudiin ibnu cabdisalaam laakiin ninka sidaa yidhi maaha cisudiin ibnu cabdisalaam isagu ma aha ee waa ninka lee taajudiin asubki sida markaa ashbaah wanadaahirkiisaba ku cad yacni kaas weeye bal qaala wuxuu yidhi taajudiin asubki qad yarjicu kulluhu inuu noqdaa la arkaa dhammaantii fiqigu ilaa أول جزئي هذه قاعدة لبدأ قيبوت كهوري والكاس وقتي لقدم هذا والله أعلم